matayos cutubka saddexaad
maalmahaas waxaa yimid yooxana baabtiisaha isagoo cidlada yuhuudiya wax ku wacdinaya oo leh toobadkeena waayo boqortooyadii jannada waa dhowdahay
waayo kan waa kii nebi isaayos ka hadlay kolkuu yidhi waa codka kan cidlada kaga qaylinaya jidka rabbiga hagaajiya waddooyinkiisa tuusiya yooxana qudhiisu wuxuu guntanaa dharkiisii dhogorta geel ahaa oo soonmeged ahna dhexdu ku xidhnaa cuntadiisuna waxay ahayd ayax iyo malabo dibadeed markaas waxaa u soo baxay dadka yeruusaalem iyo kuwa yuhuudiya oo dhan iyo kuwa dalka urdun ku wareegsan oo dhan markaasuu webi urdun ku baabtiisay iyagoo dembiyadooda qiranaya laakiin goortuu arkay qaar badan oo farrisiin iyo sudukiin ah oo baabtiiskiisa yimid wuxuu ku yidhi haljelbisay yaa idinka digay inaad ka carartaan cadhada imanaysa haddaba midho toobad istaahila soo bixiya ana kuu fakireen inaad tidhaahdaan waxaannu leenahay ibraahim oo aabbannoo ah waayo waxaan idinku leeyahay ilaah waa karaa inuu dhagaxyadan carruur uga kiciyo ibraahim haddeer weliba faaska waxaa la dhigay geedaha guntooda sidaa darteed geed walba oo aan midho wanaagsan soo bixin waa la gooyaa oo dabka lagu tuuraa anigu biyo ayaan idinku babtiisaa ilaa towbada laakiin kan iga idaba imanaya waa iga itaal weyn yahay kan aanan istaahilin inaan kabihiisa u qaado isagu wuxuu idinku babtiisi doonaa ruuxa quduuska ah iyo dab masaftiisu gacantiisay ku jirtaa goobta wax lagu tumana aad buu u safayn doonaa oo sarraynkiisa ayuu maqsinka ku soo ururin doonaa laakiin buunshaha ayuu dab andhaman ku guri doonaa markaasaa ciise galiili ka yimid oo webiba urdun ugu tegay yooxana inuu baabtiiso yooxanase waa diiday isagoo leh
anaa u baahan inaad i baabtiisto adiguna miyaad ii timid
laakiin ciise waa u jawaabay oo ku yidhi
haddeer oggolow waayo sidaas waa inoo eg tahay inaynu xaqnimada oo dhan wada yeelno markaasuu u oggolaaday ciise goortii la baabtiisay ayuu markiiba biyaha kor ugu baxay kolkaasaa samooyinku furmeen oo wuxuu arkay ruuxa ilaah oo sida quulley oo kale u soo degaya oo dushiisa imanaya oo cod baa samooyinka ka lahaa
kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay